بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون درسينا maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda boqol iyo konton iyo afaraad ee suuratu lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay walaa taquluu ha dhihinina liman yuqtalu ciddii la dilaayay fii sabiilillaahi lagu dilaayay amwaatun ha dhihinina bal iska dhaaf inay amwaad yihiin axyaaun ay hum ayagu axyaaun waa kuwa nool walaakiinse laa tashcuruuna ma dareemaysaan noloshooda ay qaabkay u nool yihiin waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara ilaahi subxaana wa tacaala meeshan wuxuu uga warramay dadka mujaahidiinta ah oo gaalada la dagaalamaya hadday goobta dagaalka ku dhintaan inay yihiin dad nool annaguba aan dad ruuxii ka baxay oo naftu dayday aan u malayne ilahay marka wuxuu yidhi walaa taquulu ha dhihinina liman ha u dhihinina yuqtalu la dilaayo fii sabiiliillah waddada alle lagu dilaayo ilaahay jidkiisa lagu dilaayo isagoo dagaalama ah dagaal xaqaho saxiixa litakuuna kelimatullaahi hiyo alculiyaan u dagaalamaa kelimadda ilaahay inay kor marto kelimadda gaaladuna ay hoos marto isagoo u dagaalamaa kii la dilo gaaladu dilaan amwaatun ay hum ayagu amwaatun waa khabarun limubtadain maxduuf amwaatun ay hum ayagu amwaatun waa kuwa dhintay ha dhihinina bal iska dhaaf inay dhinteen axyaaun ay hum ayagu axyaaun waa kuwa noolnool walaakiinse laa tashcuruuna ma dareemaysaan qaabkay u nool yihiin suuratu aali cimraana waxaa noogu imaan doonta ilaahay isagoo leh subxaana wa tacaala walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun ha u malaynina dadka jidka alle lagu dilaayo inay dhinteen ha u malaynina waa axyaa iyo kuwa nool cinda rabbihimaana yursaquuna lagu arsaaqayo ilahay agtiisa arwaaxu shuhadaa markuu nebigu ka hadlayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi arwaaxu shuhadaa fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu fi ljannati ow fii anhaari iljannati xaysu shaaat wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam arwaaxda shuhadadu qiyaamaha waxay ku jiraan iyo barsaqa xilligan jannada ee u dhexayda adduunyada iyo aakhirada waxay ku jiraan dhuumo shimbirood oo shimbiro jannood ah markaase waxay la aadayaan oo la soo faayaan jannada meel allaale meeshay ka doonaan saasaa loo dhex wareejiya anhaarta jannada iyo webiyada jannada iyo geedaha jannada aa saas loo wareejina ay u daaqayaan oo u nicmaysanayaan ilahay marka wuxuu yihi walaa taquuluu ha dhihnina liman ha u dhihnina yuqtalu la dilaayo fii sabiilillaahi amwaatun ay hum ayagu amwaatun waa kuwa dhintay bal iska daaye axyaaun ay hum ayagu axyaaun waa kuwa nool walaakiinse laa tashcuruuna ma dareemaysaan laa tashcuruuna waxaa lagu saaraa hadalka ama ishkaalka imaan kara oo ah dadkii waa kuwa nafti waa ka baxday bannaanka intay yaallaan ayagay meydka kale waa isku meyd wax dhadhaqaaqa ma leh qabriga haddii la geliyana waa dadkii qabriga la geliyay lamid yihiin ayaan kadib haddii lasoo qodana waxaa laga dabategaa lafa iyo si dadka kaleba lafahooda looga dabategaa aawa nolosha la sheega ilaahi subxaana wa tacaala marka wuxuu yidhi walaakiinse laa tashcuruuna adinku ma dareemayaan qaabkii u nool yihiin oo umuurta barsaqu iyo umuurta qiyaamuhu loogama qiyaasan karo umuurta adduunyada walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waa idin imtixaamayna o idin imtixaamaynaa bishayin wax oo min alkhawfi cabsi ah iyo walijuuci gaajo ah iyo wanaqsin dhantaal oo min al amwaali xoolaha layska dhantaalo iyo wal anfusi nafaha layska dhantaalo iyo wathamaraati miraha iyo wabashir saabiriina saabiriinta u bishaaray alladiina saabiriintii u bishaaray idaa asaabathum hadday asiibto oo ay ku dhacdo musiibatun mid haleesha ah oo ay haleesho qaaluu dhahaya innaa lilaahi annagu waxaan u sugnaanay allah wa innaa annaguna ileyhi allah xaggiisa ayaan raajicuuna u laabanayna ulaa'ika kuwaas ilaahay wuxuu yidhi calayhim dushooda waxaa ahaaday salawaatun salaado salaado iyo ammaano oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday iyo waraxmatu naxariis wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu almuhtaduuna kuwa hanuunsan ayay ahaadeen meeshan ilahay wuxuu uga warramay dadka muslimiinta in la imtixaamaayo waxyaaba badanna lagu imtixaamaayo laakiin khayrkee wanaaggu oo u sugnaaday ciddii imtixaankaas ku baasta oo ku guulaysata oo sabarta waxyaabaha lagu imtixaamaa waa waxyaabaha laisku imtixaamo nuucyadoodu kala duwan ilahay marka wuxuu yidhi walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waa idin imtixaamayna oo waidin jarribaynaa muslimiinay bishayin shay ayaan laydinku jarriba oo laydinku imtixaama oo laydinku kala saara oo min alkhowfi cabsi ah oo gaalada aad ka baqayda amni darro hoyaad la-aan waardiyo iyo difaac joogto ah iyo jidkii oo laydiin galaayo iyo maalkiini wixii dhan waad u baqaydaan cabsi ayaa laydinku imtixaama iyo waljuucii iyo wax gaajo ah abaaro ayaa laydinku sallada iyo faqri ayaa laydinku salladaa qaarkiin lagu salladahoo lagu imtixaama iyo wanaqsin dhantaal iyo dhimid oo minal amwaali xoolaha laydinka dhantaalo dukaamada idinka gubanaya xoolihii idinka khasaaraya ganacsigii iyo wal anfusi naqsigaas iyo amwaasha xaggooda ahaaday iyo wal anfusi nafaha xaggooda ahaad nafaha naqsi galay ilmiyaa kaa dhimanaya waalidkaa kaa dhimanaya xaaskaa kaa dhimanaya ama naftaadaaba dhantaan laftirkeeda lagu ridaho ilaa kaa dhacaysa gacanaa kaa go-isa lugaa kaa go-isa naftaadii waxbaa gaaray marka iyo wathamaraati thamaraadka xaggooda nuqsaan ahaat iyo miraha iyo beeraha roobaa idin da-aya ama abuuraad wax abuuraydiin waxba idin soo bixi maayaan ama wax yaraa idin soo baxayo wixii aad filaydeen ka yar ama wixii markay soo baxaan kadib aa masiiba ku dhacaysaa markaasay baaba-ayaan mirihii wabashir asaabiriina ilahay marka wuxuu yidhi wabashir nabi maxamed u bishaaray asaabiriina kuwa saabiriinta u bishaaray oo waxaas markay ku dhacaan sabra aladiina saabiriintii u bishaaray idaa asaabathum markay asiibto musiibatun mid wax asiibtaa oo waxaleeshaa musiiba waa ism faacil wa musiiba mid waxaleeshaahu hadday asiibto qaaluu dhahayay innaa lilaahi innaa anagu lilaahi allaan u sugnaan oo annagaba allah iska kaana lahaad ilmiyaa ka dhintay hantidiiaa ka gubatay waalidkiaa dhintay isagaa jirkiisii waxgaarheen beertiiaa ba'day innaa lilaahi uleh iska dhaaf xoolaha iyo waxaa maqan intay iska daydid innaa annaga lilaahi allaan u sugnaanno allah iska kaana leh wa innaa annaguna ileyhi allahaas xaggiisaan raajicuuna u laabanaynaa oo dhammaantanna hedi allaan usii wada soconnaa marka wax la yaab lamaa wixii dhacay saas kuwii dhahay u bishaaray maxaa loogu bishaaraynaa khayr iyo wanaag nabiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof muslina ma jirto oo ay asiibayso musiibo kadibna dhahaya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhlufnii khayran minha ilaa aajarahu allahu wa akhlafahu khayran minhu ma jiro qof muslina oo musiiba asiibayso oo dhahaya musiibada igu dhacday sababteed ilaahay ajriguse wixii iga baxana wax ka khayr badan ilaahu iigu bedel mid saas dhahayaahu ma jiro oo mu'mina inta musiiba ku dhacdo ilaa hadduu yidhaahdana ajirna waa la siiyaa wixii wax ka khayr badanna waa loogu bedelaa gabar saxaabiyada oo saxaabadii nabiga ka mid ah ayaa ninkii qabay ou ka dhintay radia allahu tacaala canhu markaasaa nabigu saatan dheh yidhi waxay tidhi saatan xaan u leeyahay ma nin ninkii iqabay oo hebel ahaa ka khayr badanaa laigugu bedela oona heli doonaa bal aduu dhahaa la yidhi sidiiyay tidhi kadibna waxaa soo doonay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam hadalkii markay dabaqday oo ay samayday ilaahi subxaana wa tacaala adduunyadu ku tusay sheegii ilahi marka wuxuu yidhi ulaaika kuwaas saas ku sifaysan oo sabarkaas ku sifaysan aqwaashaasna le markii dhibaatadu ay ku dhacdo calayhim dushooda waxaa ahaaday salawaatun salawaatun ammaano ayaa ahaaday korkooda oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaado ilaahya subxaanahu wa tacaala cinda almalai l aclaa ku ammaanaya malaa'igta agtooda iyo wa raxmatu naxariis ayaa ahaatay korkooda waxaa ahaaday naxariis ilaahay u naxariisanaayo ilahay marka wuxu yidhi ulaaika kuwaas calayhim dushooda waxaa ahaaday salawaatun ammaano oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday iyo wa raxmatu naxariis wa ulaa'ika kuwaasina hum ayagu almuhtaduuna kuwii hanuunsan ayay ahaadeen ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaha calayhi an yatawafa bihima waman tatawaca khayran fa ina allaha shaakirun caliim ina safa buurta safa la yidhaah iyo walmarwata tan kaloo marwo ah min shacaa'ir illaahi shacaa'irta alle ayay ka ahaadeen faman xaja albeyta qofkii beytka xajiya aw ictamara ama cumraysta falaa junaaxa calayhi korkiisa wax dembiyu ma ahaanin an yatawafa bihimaa inuu labadooda tawaafo waman tatawaca qofkii kororsada khayranna fa ina allaha alla shaakirun caliim ayuu ahaad meeshaana waxaa looga warramay waxyaaba xaj ku saabsan si gaar ah buurta la yidhahdo assafa iyo buurta la yidhaahdo almarwa waana laba buurood oo maka ku yaala si gaar ah ku yaala masjidka masjidulxaraamka dhexdiisa ku yaala iyo kacbada agteeda ku yaalloon kacbada u dheerayn waagi hore laba buuroodoo muuqmuuqday ahaayeen laakiin haddeer buurihii aad uma muuqdaan oo waxaa la sameeyey dhismaa la gelsha masaajidkayna ka mid yihiin haddeer waana meesha dhexdooda la sacyo sacyiga lagu sameeyo markaad mid walba tegay waxaad u qabtaa inaad dalcad fuulaysa bes jid dalcad kula fuulaya ama meel dalcada qof fuulaya camalaad noqone safo korkeeda markaad tagto waxaad arkaysaa buurtii dhaladeedii oo weli qabya ah oo baaqi ah weli baaqi ah ayaad arkaysaa oo ganaganihii leh marwana saas oo kale wixii ganaganaho ay laheedna waxyaaba xoogaa waxaa lagu shubay dadka ganaheeda inay mudaan ka hor istaagayo ayaa lagu shubay labadaas buurood sacyigooda laga hadlaa dawaafka hadda la dawaafoo la sheega waa sacyigooda haddii la xaji tago ama la cumraysa tago waxaa la rabaa sacyi toddoba jeer in lagu sameeyo safaa laga bilaaba mar waa lagu xijina saasaa loogu laalaabaa toddoba jeer saas loogu laalaabana markaad mid ka bilowdo ee midka kala tagto waa kow markaad kasoo laabatee tan kala tagtana waa labo saasaad u tirine toddoba sacyi waa toddoba socod ayaa la soconaa meesha dhexe markii la maraayo oo waadiga ah ayaa rucleyar la rucleynaa wixii raggu ay ruculaynayeen dawaafkooda marka iyo sacyigooda meeshan looga hadla ilaahay wuxuu leeyahy marka labadaas buurood in la sacyiyaahi wax dembiya ma lahaanin wax dembiya ma lahaaninna ilaahay waa yidhi oo ayadda saasaa ku taalla waana rukni arkaanta xajka iyo arkaanta cumrada ka mid a sida saxiixa oo xajkuna uusan ansixaynin iyaga la-aantood cumraduna ansixi mayso iyaga la-aantood laakiin falaa junaaxa maxaa loo yidhi hee dembi male maxaa loo yidhi oo saas looga cabiray oo loo yidhi falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima xadiiska waxaa ku sugan in arrintan looga warramayo laba qolo oo dadkii ka mid a ama saxaabada nebiga ka mid a calayhi salaatu wasalaam labadaas qolo qolo ka miduhu waxay ahayd qolo waagii horeba xilligii jaahiliyada hadday xajid tagaan anke aan jeclayn inay safa iyo marwo inta udhexeeya sacyi ku sameeyaan maadaama aysa jeclayn safa iyo marwo inta udhexeeya sacyi inay ku sameeyaan ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yidhi inaad sacyi ku sameydaan waxba dhiban ma laha waxba idinka dhibi maydo bal waa diin qolo kalena sacyigaas way jeclaayeen waana samayn jireen safa iyo marwa inta udhexayda lagu sacyiyo laakiin markay arkeen qur-aankii oo ka warramaya xajkii iyo kacbadii dawaafkeedii laakiin aan lagu darin sacyigii safa iyo marwa ay waxay isdheen safa iyo marwa aw sacyigeedii maxaa looga tegey markaasaa ilah yidhi subxaana wa tacaala wax dembihu kuma sugnaanin inaad sacyi ku samaydaan ama socod ku samaydaan ilahay marka wuxuu yidhi ina safa buurta safa la yidhaah iyo walmarwata buurta marwa ah min shacaa'ir illaahi shacaa'irta alle ayay ka mid yihiin shacaa'ir waa jamcu shaciira shaciiraduna waa calaamadda marka calaamadaha goobaha cibaadada ilaahay ayay ka mid yihiin oo calaamad waxay u yihiin sacyigay calaamad u yihiin faman xaja albeyta marka qofkii beytka xajiya oo kacbada u qasda oo xaj u aada aw ictamaraa ama cimraystaa falaa junaaxa calayhi korkiisa dembi ma ahaanin an yatawafa inuu dawaafo bihimaa labadooda dhexdooda ou sacyi ku sameeyo waman tatawaca qofkii tatawuc sameeya oo ziyaado sameeyo oo kororsada khayran khayrna fa ina allaha shaakirun caliim maxaa laga wadaa khayr oo dhan qof kororsada oo wixii waajib ku ahay wax ka badan la yimaadaa ilaahi subxaana wa tacaala waa shaakir caliim oo waa ku shukrina arrintaasna waa uu ka warqaba ajir fara badan ilahi waa ka siinaa subxaana wa tacaala waxaa laga wadaa hay dheheen xaj aan waajib ahayn iyo cumro aan waajib ahayn qofkii ama xajiye ee cumraysta ee sacyigana sameeya ilahi subxaana wa tacala ajir fara badan uu ka siinaa ee lagama wado in sacyiga si gooniya layskaga kororsan karo halka xaj dhowr sacyi inaad iska samayn karto halka cumro dhowr sacyi inaad iska samayn karto maaha waxaa la yskaga sunnaystaahi oo layskaga warwareegaahi oo taxiiyatulmasjidka masaajidda lagu tukado ka dhigan waa dawaafka isaga waa la yskaga lalalaaba karaa laakiin sacyigu waa inuu ama xaj la socdo ama uu la socdo cumro uu la socdo waman tatawaca qofkii tatawaco uu kororsada khayran khayr fa ina allaha alla shaakirun wuxuu ahaaday mid shukrin badan oo caliimun cilmi badan ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinayay maa shaygii anzalnaa aan soo dejinna oo min albayinaati ah iyo walhudaa hanuun min bacdi maa kii kadib bayannaahu aan u cadayna linaasi dadka filkitaabi kitaabka dhexdiisa ugu cadayna ulaa'ika kuwaas yalcanuhum allaahu ilaahay ayaa lacnadaaya wa yalcanuhum allaacinuuna kuwa wax lacnadoo dhanna way lacnadaayaan ila aladiina kuwii maahane inta kale waa la lacnada taabuu tooba keenay oo wa aslaxuu hagaajiyey oo wa bayanuu caddeeyey fa ulaa'ika kuwaas atuubu calayhim wa ana atawaabu araxiim meeshaan marka waxaa looga warramay dadka iyagoo xaqii yaqaana xaqiina uu cad yahay xaqa qariya waxay ciqaab leeyihiin ama ahlu kitaab ha noqdeen yahuudiya nasaaro ama ha noqdeen dadka muslimiinta ah ilaahay marka wuxuu yidhi ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinayay maa shaygii anzalnaa aan soo dejinnay oo min albayinaati bayinaadka iyo waxyaabihii cadcadaa ah iyo walhudaa hanuunka ah kuwii qarinayay min bacdi maa markii kadib bayannaahu shaygaas hanuunka aan u cadaynay linaasi dadka filkitaabi kitaabka ugu caddayn waa culummadii ahlu kitaabka kitaabkoodii ama towraadaha ama injiilaha shaygii xaqa ahay ilaahay markuu dadka ugu caddeeyey oo la waadixiyey ayaguna ay dadkii ilaahay ou baray kitaabka ay yihiin kitaabkiina uu cad yahay oo xaqi uu cad yahay ayay xaqii qariyeen xaqaasna waxaa ka mid ahaa nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam sifooyinkiisa iyo in nebi maxamed uu nebi ilaahay yahay iyo kitaabka nebi maxamed lagu soo dejiyey inuu xaq yahay iyo qibladan la bedelay oo laga bedelay meesha la yidhaahdo beytulmaqdis loona bedelay kacbada inay xaq tahay waxaasoo dhan kitaabkooda oo ku caddeed way ogaayeen waa ka warqabeen laakiin way qariyeen waxaa kaloo soo gudagelaa dadka muslimiinta ah wixii culummo ah oo kitaabka yaqaana qur-aanka ah xaqii lagu sheegay yaqaana masaa-ishu u cad yihiin haddana dadka ka qariya dantay rabaan ha ka yeesheene ilaahay marka wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas saas ku sifaysa iyo xaqarinta yalcanuhum allaahu alla ayaa lacnadaaya wa yalcanuhum waxaa kaloo lacnadaaya allaacinuuna waxa wax lacnadoo dhan ayaa lacnadaaya lacnada korkooda ahaata nabiguna caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar qofkii cilmiga wax laga weydiiyo iyo khayrka iyo wanaagga ee haddana qariya isagoo yaqaana maalinta qiyaamo liijaam naara afka laga gelina ila aladiina kuwii maahane inta kale waa la lacnada taabuu tooba keenay oo culummada ahlu kitaabka ka mid ahaa ama culummada muslimiinta ka mid ahaa waagii hore xaqa qari jiray laakiin waagii dambe waa tooba keeneen oo wa aslaxuu hagaajiyey acmaashooda oo wabayanuu caddeeyey wixii ay qari jireen waa shardig waxay qari jireen inay caddeeyaan xumaan hadday dadka fari jireen xaqana ay qari jireen waagii dambena ay is yidhaahdaan saatanu sax maha dariiqa inaad ku dhimato ma fiicna ay shib intay iska yidhaahdaan ay dhahaan naftooda uu sheekeey inay tooba keeneen toobadaas u aqbal maaha waa lagu jira tooba saxa maaha toobada shuruuddeeda waxaa ka mid ah qofkan wixii uu haleeyey inuu hagaajiyo wixii uu qariyana uu caddeeyo intii xumaantiisu ay gaartana uu khayrkiisa gaarsiiyo hadduu yeeli waayey saas ku dhinto dadku waxay ka markhaati kacayaan oo markhaati ka yihiin inuu ahlu dalaal ahaa nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi annaasu shuhadaa ullaahi fi l ardi dadku waa markhaatiga ilaahay oo dhulka jooga waxay dadku ay qofka ku sifeeyaan ayuuna ku sifaysan yahay qofka marka toobadiisu waxyaabaha u shuruudda ah oo shuruudda loo dhiga waxaa ka mid ah waxaa qofka iyo ilaahay ka dhexeeya shuruudda toobadaas loo shardinahay waa dhowr shardi shardiga koowaad waa maxay shardiga koowaad qofku inuu dembiga ka dhex baxo shardiga labaad inuu go-aansado inuusan mar dambe u laaban shardiga saddexaad inuu ka shallaayo saddexdaas shardiya leeda haddii xaq bini aadan meesha ku jirana waa in xaqii bini aadan la yska baxsho haddii marka qofkan uu ahaa qof xaq qari jire na waxaa u raacaya intaas wixii uu qari jire inuu caddeeyo waayahay ila aladiina kuwii mooyey taabuu tooba keeno wa aslaxuu islaaxiye wixii hagaajiyey wixii haleeyeen oo wabayanuu iyo acmaashooda hagaajiyey oo wabayanuu caddeeye mooye fa ulaa'ika kuwaas ilahi wuxuu yidhi atuub waa ka tooba aqbala calayhim dushooda wa ana aniguna atawaabu allaha tooba aqbalka badan ayaan ahay alraxiimu ee naxariista badan ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay walxaal hum kufaarun ee yihiin ulaa'ika kuwaas calayhim dushooda waxaa ahaatay lacnatullaahi iyo walmalaa'ikati iyo wannaasi ajmaciina khaalidiina xaalayiin kuwa ku waaraya fiihaa lacnada dhexdeeda ama naarta laa yukhafafu ma la fududaynayo oo lama fududay doono canhum ayaga xaggooda alcadaabu walaa humana ahanin yundaruuna kuwa loo koranayo loo sugaayo ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar dadkii xumaanta intay sameeyey xumaanta ka tooba keenay waa lasoo maray oo ilaahay toobadooda waa ka aqbala hadday toobadooda aqbal ay noqoto tooba shuruuddeedii leh ay noqoto shuruuddii buuxida toobada ciddii kufriga gaalnimo inta ku dhacda kufriga gaalnimada ku dhimata maxay leedahay qiyaamaha ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintayna walxaal hum ayagu kufaarun ay yihiin gaalo dhintay iyagoo gaalaa dhintay ilaahay naga badbaatay inaan kufri ku dhimanee ulaa'ika kuwaasi calayhim dushooda waxaa ahaaday lacnatullah ilaahay lacnadiisa iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda iyo wanaasi dadka lacnadooda ajmaciina xaalihiin dhammaantood waa lacnadaya nebi aadam ka soo bilaw ilaa kan u dambeeya waa lacnadaho wuxuu leeya ilaahayow naxariistaada ka dheeray cid lacnadanana waa cid masiiba ku dhacdo balaayo ku dhacda gaalada lacnad ma lagu ridi karaa mase laguma ridi karo si guud war male in lagu ridi karo laakiin gaalka mucayanka ah ayaa la isku khilaafsan yahay sida saxiixaana gaalka mucayanka waa inay fiican tahay in laga weecdo in la lacnado maxaa yeeley waxaa suurtagal ah inuu ilaahay subxaana watacaala ka tooba aqbali doono intuu noolyahay hadduu dhinta laakiin waa la lacnadi karaa oo kufriga ku dhinto ilahay marka wuxuu yidhi ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay walxaal hum ayagu kufaarun ay gaala yihiin ulaa'ika kuwaas calayhim dushooda waxaa ahaaday lacnatullah ilaahay lacnadiis iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda iyo wanaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaantood khaalidiina xaal ay yihiin gaaladaas gaalnimada ku dhintay kuwa ku waaraaya oo ku nagaanaya fiihaa lacnada dhexdeeda ama fiihaa ay fi naari naarta dhexdeeda naarta hore looma soo sheegin laakiin waxaa laga fahmaa kufri kudhimashada iyo lacnada haddayba kufri ku dhinteen ilaahayna lacnaday subxaana watacaala macnaheed waxa weye ilahay naxariistiisii waa uu ka dheereeyey naxariista ilaahayna waa janno haddii janno laga dheereeyo meesha ay jiraan waa naartii jahanamo waa la yaqaanaa khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraaya fiihaa jahanamo dhexdeeda iyo naarta dhexdeeda laa yukhafafu ma la fududay doono canhum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabka ma laga fududay doono qiyaamaha laga fududay maayo cadaabkii lagu bilaabay weliga ku jiraayaan walaa hum mana ahanin yundaruuna kuwa loo koranaho loo sugaaho cudurdaarasho laga sugaaho amaba naarta dib looga dhigaa ma ahaanin wa ilaahukum ilaahiinuna dadow iyo macbuudkiinu ilaahun waa macbuud oo waaxidun keligiisa laa ilaaha ilah aq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga mooye alraxmaanu waa allah raxmaanka alraxiimu allah raxiimka waa alihiinu si guudaa dadkii loola hadlo ilahay marka wuxuu yihi wa ilaahukum dadow ilaahiinna iyo macbuudkiinna xaqa ah oo cibaadada idinku leh oo cibaadadiisu idinku waajibe oo asaga mooye cid kale inaad caabudaan ay idinka xaaraam tahay ilaahun waa macbuud oo waaxidun keligiisa waxyaabahan tirada badan oo la caabuda bibaatilina lagu caabudaa ee bixaqin lagu caabudi maayo laa ilaaha ilah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asagaa mooye alraxmaanu allah raxmaanka mooye alraxiimu allah raxiimka mooye cid kaloo cibaado leh ama xaq lagu caabudahu ma jirto darsigeenina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilahi altowfiiq